bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanta fayla haka dhowaada barnaamijka siyaasadda idaacadda warsange magaalada baydhabo dhegaystayaal tumiyoonaysiyeedka balla tumiyoonaysis koowaad lamada kun tumiyoonaysiyeedka qodobadiisinka dheega doontaan barnaamijka waliba ku mudaha walaas walba ma ku jiraan wala account shaksi kadhiyaa u iima jiraan wala duulaha birta iyo account shaksiga kadhiyaa laba shaleeyeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee koonfur galbeed ee soomaaliya gebi ahaanba diiday in anjarna akawntiyo shakhsiyadeed ha ka dhiyaayaan mushaarleyin ciidamada koonfur galbeed ee soomaaliya saas oo kale barnaamijka weliba isinka dheega doontarantina kaguda jarna dhegaystayaale qaar kumade siyaasiyiinta koonfur galbeed ee soomaaliya oo eedeyn eratiyo ku saareen xildhibaanada iyona wasiirada qaar kumid ee dowladda federaalka ee soomaaliya yoona ku tirsan islamarkaasna iyo ku jeedan deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya haanase sidii kaararka oo kale lang isticmaalayo waana lanka isticmaalayo bulshada tidiyo waa sida hadalkii oona keenay saas oo kale dhegaystayaal walyaabo isinka dheega doontaan barnaamijka kulanka warsan weliba kumad ah gebi ahaanba deegaanada maamulka puntland weliba lagu mamnuuceeye in xilliyada hamiinkii wakhtiga demba lan araga korna goobo furan ee taasoo yeeda ka hiranta amniga iyona taasoo kale xaalada guud ee deegaanadaasaysi waaba isku dhaafee gebi ahaan bajaajadee warar baahiyahaysa rediyo muqdisho ee afka dowladda soomaaliya iyo ka hadlaasan weliba iyo sheegahaynae in gebi ahaanba la burburiya xaruntiyo andalus ee afka al-shabaab yeeda ka hadlaasiye idaacadda al-shabaabna yeeda haytiyo jilib yeeda ka taale qodobada kale ee barnaamijka isinka dheega doontaan intaynu kaguda jarno weliba iyo kuma nagada doonaan ee dhegaystayaale saraakiilla xoogga dalka soomaaliya iyo kormeeriyo ka sameeya hayan xirooyinka ciidamada ee magaalada beledweyne xilli magaalada jawhar yeeda kudhiidi kulun yoowada weeladaen shacabka iyona ciidamada kaasoo lanku hadlahay amniga guud ahaanba hirshabeelle ra-iisul wasaaraha dalkana weliba uu saxalaysi kormeeranka seedaye qeebo kumada ciidamo lakawada in laka wareejii doona amniga magaalada muqdisho waana haani hore hase ku hor lan eri bulshada soomaaliyeed weliba yoo la wareegi doonanaa amniga magaalada qodobadaas iyona qodobo kale iyo ka dheega doontaan barnaamijka siyaasadda iyo idaacadda warsan magaalada baydhabo haatay dhegaystayaal mar kale ka dhowaada barnaamijka kulanka ee raadiyaha warsa magaalada baydhabo qodobadaas oo faahfaahsan xantana ka dhowaada xillo doorasho iyo lan diyaargaroobaha shalay weliba la magadhoway ee guddigii qabanqaabada doorashada madaweynenimo ee koonfur galbeed ee soomaaliya iyo ka koobanayeen tuma iyona shan xubnood amniga magaalada baydhabo weliba yeedeetato xilligan uu safaylay weliba saas oo kale tiyeedeeta toyada teeganta xaalada kale ee guud ee ka-eedan amniga jaraan ciidamo iyo in haanayo ku taban goobogoysho islamarkaasna iyo han ku tabaayan in lansiyaana mushaara su-aalooyinkaasaytii dhooraadesay qusay cidiwaardayi laati goobta doorashadii ku dhihi laatiyonaarmoogasayto guud weliba nuulku weydinaye wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee koonfur galbeed ee soomaaliya mudan cabdirasaaq
ciidan mahadsantiin radio warsan sidiisan la socotaan guud ahaan xaalada deegaanadan koonfur galbeed alxamdulilah boqolkiiba boqol aan ka degimin wal dhibaato oo hadda ku teegan amba xaalad
walini maqaal e waana jarane in amara rudan amaradaasaytii se indhiyaayang maysayin amaradaasaytii guud
sidi ada la socoto amarada sida guud oo yo hambaheenu yaa injaraan waana lanfuliye hooba ilaahi era marka muhiimada waa inay xaalada amniga deegaanadu la sugo xilli doorasho laka jara marka ini laku dheeraado walkasta oo carqalad keeni karo oo dhibaato abuura oo xaalad deegaanka wal ku bedela jarte ciidamo isan sigaare anka tababartan waanan ka diyaaradeen sugidda amniga inta dareerta doorashada
guud ahaanba ciidankii amniga deegaanku gacanta hore inkahaay iyo sii qabode haddana usugay gacanta ka haaye oo lasii xoojiye hooba ilaahiere ciidamadii booliiska iyo ciidamada booliiska gaarka ah nabad sugidii intaba ku qayb qaadadaayeen xaalada amni ee guud ahaan doorashada horeyna ku qayb qaadadaayeen haddana ku qayb qaadadaayeen oo howliyo sii lama jibaaraan militariga weliba yoona ka dhabaajeenay in amniga markiin lan fiirisa gaar ahaan doorashad walamba iyo aan ku galna taas may ku leetihiin
ha ciidamada militariga guud ahaan amniga markiisa guud ciidamada iyo ciidamada amni dagaalada oo kore iyo howlgaladan ka qaabilsan yihiin gudaha magaalada amnishe booliis iyo shaqo kale iyo nabad sugid marka saasa howla inshalayin t o r shoga saase
hoolka ku dhii doonta doorashada tartanka madaxweynenimada koonfur galbeed ciidamo soomaali ilaaliyi doonana masamisom
daban kaas hadii amniga sugaasa oo deegaanka ee gacanta ka haytaya markaas kulley hadda howlka walka shiraha ee bahra shiri marka howlashay dabcan weriraha marka fool walbana sariiran ka tala galay inaan dhiyaan oo cidinan ka tala galayna amnisheeso diyaarnay
mudane wasiir markii lan fiiri todobaadii ka hor deegaanada koonfur galbeed waliba ku jiraan dagaal beeleedyo nabtatiidaba kumadaatito idaacadda warsangada baaqiye gudi jeediyaasi inta ka dambayta dagaal beeleedii xalantan leegna ku deerteen
maya dagaal beeleedyada alxamdulilah ilaahay mahalaga marka way waa dhibaato oo deegaanka yaa kaceto ilan dad wada marka masaamashadamaaraan marka wada heliyeen dagaal
ciidamada inta badan weli kuabadayana masheerlaan masheerlaan masheerlaan taas may kula jeedi
wal sida dabliga wadanka oo iyo xaalada duruufo la kajera maamulka dhaqaalo canshuurle daqli xoog badan oo hadgalaaya male walaa walkuwadi badana deegaanka iyo mutadawacnimiha insha waa isbedelkan hadda koox iyo dawladdan waa isku dhalada doonta way baqajiyeen xuquuqaadkooda in meel kor ciidamada eksheete laakiin laakiin weliba ciidamada qaar oo la harin inkastoo dad iyo diidaantinaysiin haddana weliba iyo sheegeen in mushaaraadka dhanka dawladda egshe iyo ku kooyaso accounti shaksiyada ee ka dhiyaasa taas may ku jarta
walaas walba ma ku jiraan wala account shaksi kadhiyaaw iima jiraan wala dawlaha birta iyo account shaksiga kadhiyaan lamada shaleeyin xoolo dawladeed oo dawlad lata lan shaksi ee masku qaado korijaankeena ma kadhiyi karo
shirkadda ganacsiga guud
idiri salaamu calaykum calaykum salaam saaxiib howdaaw aniina faylaayi raabtun way bakiinka kooy hamara baafaday tumunko guriya lama doorku weelfaday reed galab dhismi hamara kuweydiya babaasama may garab dhisma baydhow baa dhoobiniina may hamar bay koo jarama may baydhowhaano yoo faa'idi weydiyaangle anama injeeda shirkada ganacsiga guud ee haaskoya hafiis iyo aragdeeda yeeseeda fadee hamar wah adigo warakii haaye haaskala aliseegaasi baydhow baa hajegti ani arigi ado an ariga ka jey itus habaa masaajid arabta hortisu alo war fudada sheegas
aha waa ta akrib maykiyaa wah shirkadda ganacsiga guud ee haasko Ha.
maay eme hadegdi Waa, eme hadegdi.
usmay markaba baydhowa fadheeda imbolaan baarura ilkasheeni waa isjiiday walaalo kasaan isjiida lesheenana iyo kaduduwe sidaa ina aase fuud andiina e hindho malka fe fiiriya feeraga ba'an roonya faruunya wala la galay faluuga la siyey faa'idii kasaare dhatiyono
siyaasi shariif xuseen weliba huseeye ee xukuumadda siyaasiyiinta koonfur galbeed ee soomaaliya mar alhadal idaacadda warsa magaalada baydhabo iyo weliba huseedeyn iratiku ku tuuraye dadka laku doorasi koonfur galbeed haanasayo matalayan dowladda federaalka ee soomaaliya gaddoonka baarlamaanka iyona saasoo kale xildhibaanada iyo wasiirada dowladda federaalka iyo xukuumadda saasoo kale weliba huseedeyn iratiku ku tuuraye dadkala handira deegaanada koonfur galbeed ee haanasayto salahaan koonfur galbeed oo ku jeedan haanasoyoyin haanayoona laasi beesasiyo aan sameeyan rabitaanka dad aan hayna dadka deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya waa ku siyaasiga u waraysi dhanayo badan taabadaas una kulweelan inkureegna usa magaashii kabilaabo iyona ujeedka warsan usaalan la hariiri un walku weydiini
ujeedkan ku yaana sila hariiri wali aha dhinacana ku hadala eh, doorashadooda walaahi ku saabsan oo haddaan ifood leh Eh, mhm.
may may may kala fi inaad xiligan doorashada ku hadalna
xillada doorashada ku hadala horta wali aha doorashada dowladda federaalka dad ku dareer oo ma xildhibaano ah oo wasiire ah oo meel raaya koo koonfur galbeed andhalada iyo waa eed meel raaya kooy meelung ubadin waliyaa dad la adeegsadii waaye oo la arimaha waaye hebel hebel iyo hebel hebel habeen hayn doorashadu la eri waaye marka xununa meel waaye wuxlaha dadkaasi geeka four four point five ka soomaali wala qaybsatee una hadda pointy five yan iwaalan dadku hadda la adeegsi lahay sababto le xuquuqdii oo dadkun iyo hadii ayaan la mubaaxnaay iyo waa kujiifadag sidameelerayana kinsheega hadda kor labaatan ili wasaaradood oo dowladda federaalka leta mekelena una meeleraya halagaasina guud i lama walikalena oo xogeey guuda kalena marka melesewelkoraas qaybtan eed eed eed indhusanta tan kale ciidamada afarta kaliya kan oo nabasugida iyo militariga iyo booliska iyo asluubta dadkii afartaas ciidan hal qof oo mas-uul ah oo dignilam kajara afarta qeybaa ku dhacda jirnay marka saas daraadee howlagiilan ibadi yaku baawaaye isku dhaaf haddana howlagiyooka baawaay haddana maynahay rabitaanka digni mirfla meelin waliba xildhibaan rooga shacaba rooga malaaqin roogaan siyaasiyiin roogaan walin fadahay howlun in meelradikaasi madax banaan odeen oo madaxweyne walaaja ku dordaan mudane walekana waa jira xildhib xildhibaani koo yartii magaalada baydhabo iyo ana mas-uuliyiin dowladda federaalka soomaaliya ku dareen ma ma aha dad andhalis deegaanadan koonfur galbeed ma kooyi koraan magaalada iyo ha unkooyi karaan xoriyada unkooyi karaan laakiin haddii lahadil soo daran dadki in lahadiro leero lang hebel adeemin haytan inti koya ha taas siyaasiyiinta xamar roogiyana meel arrimo iyada ama hindaan kahayni dad badan ayaa kumid ee laha adeeg siyajaro oo lalihi mar xildhibaan musharax hebel musharax hebel hasaare la eri iyo jarta oo weliba meelaraagis laalinba bixiyey oo meelaraagis barlaman la qaadi bulsho oo hoba arrintaas hadamay tan walala la eri marka arrimahaas raaja iyo geedka badi ka shaqeeyahaya
siyaasi haytana satiida camara roodi may baydhabo kasheni baydhabo lisheena arrimahaas madiyo iyo ka kaxen inaan meelaraagisa dabagala oo meelaha walaana ku erko ku era dadweynaha iyo xildhibaanadii kulligii walaana meelaha sheeg kor sheega oo aan eray arrimahaasay arrimo khaldan waaye lankii oo geed munaasibka eh dalkun oo hogaamin karo insin dooratala yawaa xildhibaanada kabooriyahayna danti digil fiiriye danti koonfur galbeed fiiriye yalana saasaan koyne la kulanteena xildhibaanada dowladda maamul goboleedka koonfur galbeed
ha la kulane ha ma iskula hadalen
wala iskula hadalnay melaraaiyo qaabkiyo ufikirayaan iyo dadkii hoose arageen runtii waliwayeereen dada aragnay masarixiin badan aragnay laakiin weli go-aan ma deerna go-aankana wali deeri doona ereen melaraay markii oo yo hadalaan musharixiinta iyo hadalaan oo lan walba walaa wadalqabadse iyo sidii us wala maamulo sheega kabacdiya go-aan daarida ilaa hadda walis argaayla go-aan un deeri male okay goroni qoladan kale ee sheegdi inyo inhaano laha darsadi wasiiradiiona xildhibaanadani iska jaraan yoora la kulanteena
mala kulanaanasi sababisalaani sargaali bulsho sababdii wala dadoo meel raay oo oo dirsan waaye wala target jeedu wala aha siyaasiyiinta iyo dadka goro sameeye target jeedu wala aha xildhibaanada waaye koonfur galbeed iyo lahadalo raaiyo bedelaan iyo waan ku hayo maana dadkan kale oo siyaasiyiinta oo raaiis oo madax banaan iyo iyo dadkual gorate mala kulmaayo target le waa siyaasi yete shaksiyadatiida intan dareerta dhannasan dareerta oo ayse taageerayd
runtii wali ahaa una meelin walbadaha ka barani waktigii oo ma koonfur galbeeda suubiya oo shaatigid madaxweyne lakuelna baydhowr ogeena bangii ka furanaay raadii baydhooyin furanaay dhibaatadan kudhiina ogayne marka walil faday hogaamiye oo ma geeka duruufta melaraay haysta dignimirfla misme koonfur galbeed haysta ku saaro karo iyaa waa lambaahay oo xagga nabadgelyada ah geeka wali aha shabeellada hoose dagaalo ku dareeraan waana go-daan waay bakool saas oo kale waay baydhabo magaalada shaliidiyaaba furan maana hadda badeecadii xamar oo qaadiyaa aha laka qobsadee miilin fada la qobsadee miira dhaw hayti maranay laba boqol baa oo anitrea wadada la qobsaday ku badan marka bilkii gudaashii maana meel xabis korkufun camal naqday dankii howlun haddi jirta oo oo dhibaatadaas jirta waa ka qoboda karo oo usuuna meel laga khibradna le yawa horta runtii ilan baahanyi waa lug yaabe mar kala inlan kala oo injineera mise doctor lanbaada oo dan ku dhisa lanbaada laakiin gees wale aha dadki beeralayda ahay dadki xooladeeda ahay dadki ganacsada ahay gees ibur waaye dadka shacabka soomaaliya oo kaliida marka duruuftun hadda teegin qofki dad ku saaran lahay yaa waaye usuun wale sheekh mukhtaar roobo waaye runtii marka wale aha in wala faday wadciga geeka lanki dad ku saaran kor in la doorada muhiim
dowladda federaalka ee soomaaliya mayata ujeedadii kale inka wiin faragelinta wiinyadan ka hayd maamul goboleedyada
maamul goboleed waa siyaasadii haddaa labatay waaye oo mayna raayi dowladda federaalka maadaama iyo iska suwaayeen oo maamul goboleedyada madaxweyneyaalka ismaaciil iska seedeen oo yeereen xiriirkii ama goyni dowladda dhaxaan goyni marka wali colaadayaa ku dhexaysa maamul waayeen buugda walifada maamul goboleedada maamulo dhan baahaya siyaasadooda luka maamulo dan wel waktis maki jeerin ku saara meelo si tartiiba laku saaraya fayle laakiin dagaal yaa laka bilaaway marka arrintan wali ku daraysa duruft waktigaana un hadda roogno markaan la qaaday dowladda xeelata jir wali un maamul goboleedana yani dala haysan dada haysana marka ciniskoyno wada hadalno walaasaleyinyona laakin dowladda dhexe waliba kasabto dadku meerido kadaas marka arrimahaasa liskorkoy runtii hadda wali aha aragaa iskola dhiyahay aadan waa kay hadda barnaamijkii dhamaaday hadda meelo kelan meelshabeelno isdhiibti oo dowladda dhexeya waa amarkiina waa la eertay galmudugna waa kay dhibaatadaasa ku teegan cabdiwelina maynahay doorshiis baha dhow isuna maynahay bili janaayo hadareegtowa lankun leerow axmed madow isuna kulley wale aha arrimo jibalka jara adow dagaal yo ku dhaxayo waaye ana amiir wa anta amiir waaye yani dalka xukumeey uma shariida xukumaadka loo kiil xukumaanaam shakintaas waaye markantaas ay ka qaldan lamada dhan islet
wallahi ana wali fadaanay dowladda dhexe maadaama federaalka iyo maamullo oo siyaasad la koyto lan walba tartiiban ku taklusto fursa siido lan walba ilaa mudi laa mudiis madil diirmada ku taklusto lan baanahay lakina tusta laakiin dawladda dhexe maadashak maamul waysi walila madaxa labatay xoog iyo madaxa kaljac iyo madaxa target kwalo iyo madaxa dalkii oo madaxa xoogaa duruuf adag awalka jari haddana madaxa niid jab badan dadweynaha soomaaliya ka dhigi
lukunku guduba kora marxaladan xiligan la teeganye marxalada waliyaha guud ahaan horta soomaaliya wal federaala leeyay laakiin gooni gooni leeyay federaalka stateyada gobolada gobol kasta melay waa waliyaa danga leeyay waliyaa mustaqbala leeyay nabadgelyo isu leeyay walaaji isu leeyay isu kutal fadeelan baahanye isu walqoodalan baahanye dowladda federaalka waliyaha muqdisho baa circiraytoqobada waashataa ge nabadgelyada iyo ege dhaqaalaha iyo walkasaba marka gobolka walan baahaya stateka oo koonfur galbeed leeraw dad mas-uule oo madaxay danka oo digirle mise koonfur galbeed oo ceed iyo madaxay mise aasasa nabadgelyada oo adag oo madaxay maarayn karo oo isugu dana khaas aan fiiriyaan deer fulow iyo hiblow fulow toljiifadow koy walaas iyo wasiirko iyo eerboorkoyo madaxtooye galow ku baho ma imbaahan lan oo waliba imbaahay dadka horkahayo oo militariga horkahayo oo nabadgelyadu waa kuqobda karaya dhambaahanyo oo ummadu madaxa beeraleyda ee xoololeyda ee madaxa ganacsada weliba madaxa si sufadan dhega maoyaa dhambaahanyo laakiin ummadiyo geeka unanka liidana soomaaliya qaybo kale hadii la fiiriyo isteedyada kale unanka liidana barakayaal un leewaay beerawaana maxoogna madaxa dhaqaale unanka liidana ganacsiga kaliyadana walbarashada kaliyadana caafimaadana kaliyadana marka ummada wala faday dhiiqdo ka jarta lagu biyo fade dawladda dhaxana ma ilaahay xamar bana taala ka dhaaf intii baydhol qobat kishmaayol qobat marka wala baahaya la hogaamiye oo dalku ma ilaahay toosi karo oo nabadgelyada xanaa karo soo karo tabacdi dadkii shaqaysada
tayo electronics and decoration light center xarunta qalabka elektroonikiga ee tayo talo gunga leh tiir mundula leh tallaabo horumar leh iyo galab tayaysan tayo electronicsa leh elektroonikii la townaayay arlakalalanka tallaaway meelalaha keentubiyo tayo elektrooniks and decoration light center nalalkii bidhaantiyo ifaasay biidka iyo hafiiska berwelbooluku kihira nalalkii suuradiyo bankaha dhikaay bartalaha keentubiyo xarunta qalabka elektroonikiga i suuradoyow ku qolote ee tayo electronics and decoration light center galabka elektrooniga tayo electronics lagu helo may bakumad aha nalalka jibsiga iyo diikoorka la geliyow iyo dhammaan fiilya korontada led banalitis nalalka derbiyaalka la kihiraay led ubolitis iyo na weliba spotlightis iyo weliba nalalkii akhriska oo kii isin ogaysan hayne foollahan casriyey weliba
barnaamijka kulanka idaacadda wartan magaalada baydhabo iyo dhegeystayaaalka guda jarna ee qodobka kale ee sii heega weliba useenin nagada dooneen taliska ciidamada booliiska ee puntland yay sheegeen in walaa ku dambeeye shantisa ee hamignama inshagayay korna mootobajaajka taliska ciidamada booliiska puntland taliyaha kiisha jenaraal muxudiin axmed yay sheegay in guud ahaanba deegaanada puntland waqtigaasayt walaa ku dambe bajaajkii laka arag soo shaqeeyo yay la wareegi doonaan ciidamada booliiska taliyaha weliba saasoo kale gebi ahaanba iyo mamnuucina tagsiyaalka iyo saasoo kale goobooyinka muuqaayaalka iyo in haanayo laku raashin aamo xiliyada hamiinka
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامك بعد شركة وحلوغها اللي أمنك عاسمد عد كستا أمنك عاسمد وحود ما يسانا وعلى قبانية عد كستا وخلخل قلنا يسامنك عاسمد تلاوة على قاضية qofowna hadhow ha orordin haddeer ka fiirso si ilmahaaga ka adkow ilmahaaga ka adkow ilmahaagu intay wax soo hadlayan guriga kusoo cararaan inaad tiraahdo warkama hayn lagaa yeeli maayo inaad ka dabaad timaadi lagaa yeeli maayo dhowr jeeraanu u dignay laakiin warar badan wax ka bedelan baad arkaysaan kuwii hore taa markaan amniga caasimada uga hadlo waxaan ka hadlayaa qodobo kaloo yaryar iyo amaro kaloo yaryar oo maanta laga bilaabo ciidamada booliiska oo dhan waxaan ku amrayaa koob iyo tobanka hadday gaarto ama shan saac oo habeennimo wax bajaaja oo socon karta ma jirto bajaaj macnaheedu saqajaamad wey saqajaamad waa wax xun wey wax xunoo meel walba gelayo aan joogsanayno dhururururu maantoo dhan le oo amni xumada iyo mukhaadaraadka iyo wax walba iyo cansha xumada wax walba bajaaj baa aabo ah waxaan oran karaa umul khabaay hooyada xumaanta la oran karaa hooyada xumaanta bajaaj bajaaj shan saac gaarta shan saac iyo shan daqiiqo hadday gaarto bajaajtaa laga wareegaya hadeerba maqal shan saac waana puntland wey puntland wey maaha garowaag caasimada keliya shan saac iyo shan daqiiqa hadday gaarto bajaajtaas jawaabay helaysa ciidanka wuxuu ku amraya bajaajyadaa baa gaadiid la-aan baa haysaba gaadiid la-aan kow bajaajtaa ka bilaabaysa bajaaj shan saac iyo shan daqiiqo socota haddaa aragtaan la wareego hore kaga shaqaysa waayo waxay ka shaqaynaysaa waa amni daro amni daro wey waxaan amrayaa sidoo kale taxi aan lahayn ama calaamadii taxigu kor ugu dheganayn ama calaamad dheer oo dhinacyada kaga dhegan aan ku samayn oo taxi iyo nambarkii aysan ku qorayn oo dhinaca taxi iyo nambarkii ayan ku qorayn waa la qabanaya waa la qabanayaa waxaana la ganaaxayaa lacag badan lacag badan baa la ganaaxay isagana ya baya taxigu taa maaha taxi taxi waa inuu ku qortaa afar beri gudahood taxi kasta waa inuu ku qortaa magaca oo taxigaa la garanaya sida tagaasida heesi heegar ay ku qoran tahay kuwa ay salaama ku qoran tahay kuwa ay baaji sidaasoo kale waa inay ugu qoran tahay calaamad taxi oo la garanayo oo la arkayo halkaa looga dhigo waxaa tilaabo laga qaadaya oo la xeraynaya oo aan mar raba la sii daynayn baabuur taarika la-aana baabuur taarika la-aana meeshii lagu arko wey ciidanka amnigu meel kasta ha joog gobolku doona ha joog baabuur taarika la-aana isagana ganaax culus baa lagu dhufanaya afar beri bay ku samaysanayaan tagaasida afar beri wixii ka dambeeya waa lala wareegay baabuur taxi aan lahayn calaamad waayo taxigii taarikaduu iska furayaa luuq buu gelayaa furashadu hadduu rabo ka qaybgelayaa amni xumaduu ka qaybgelayaa anshax xumaduu ka qaybgelayaa lana garan mayo waa taxigaasi baabuur aan taarik ka lahayn oo ku socon kara magaalooyin kale ma jira kantaroolada ayroboorada dhammaan waxaan ku amrayaa baabuur aan taarik ka lahayn ma geli karo ma imaan karo madaxda dowladda iyo ciidamada waxaan ka codsanayaa baabuurtooda inay taarika u samaystaan baabuurtooda inay taarika u samaystaan xaajiyadaha in taarika loo sameeyo waayo xaajiyad baa halka martay xabad bay riday xaajiyadi maxay xaajiyad cad bay ahayd ma soconayso cid kasta oo dowladda ah oo madaxda ah ha u sameeyo waxaa jira xabadaha ugu badan staff baa rida hadda wasiiraa jira madaxdaa jirta xabadahooda habeenkii istaafkooda xabadaha iska rido arrintaa qoraalna waa ka keenaynaa xabad magaalada ama magaalooyinka laga ridi karaa ma jirto amnigana haddaan laga wada shaqayn oo madaxdu u hogaansamin oo istaafyadu u hogaansamin sharciga ma socon karayo hadda saraakiisha iyo dowladabaa ugu badan baabuurta taarika la-aanta ah iyo baabuurta beersonka waxaan codsanayaa arintaa in la joojiyo in la joojiyo baabuurtaba in taarika lagu dhegsado dhammaan baabuurta in taarika lagu dhegsado baabuurta hadhow qofna yuu dhihin maxaa baabuurkayga loo qabto aniga waa la garanay waa la garanay ma baabuurkaaga daro walbaa wata hadduu kaa tagana wuxuu rabu samaynaya maba ogid adugu maba ogid amni xumada ugu badanna waxa sameeya baabuur ninkii madaxdaah uu ka haray oo ama gurigii la geeyey ama meel kaloo shira uu galay arintaa waxaan leeyahay ha loo hogaansanaado si wax inoo ku hagaagaan haddaan la isla shaqayn cid waliba shaqayn dadweynuhu shaqayn hade wax badan bayna ka baadsamaya amniga marka sidaynu u hagaajino cid waliba inay shaqaystaan codsanayaa cid walba booskeeda inay ka qaadataan codsanayaa ciidamaduna inay dadweynaha si fiican ula dhaqmaan saamaleylka dadka saamaleylkaa iyo makhaayadaha saamaleylka tugad kusoo gabato makhaayadaha saamaleylkaa ma la ogola koob iyo tobanka iyo barkaa ugu dambaysa makhaayad saamaleyle shatigana waa laga amniga waa arday baa lagu leeyahay arday ma arday baa lix saac soo jeedi kara oo luuq geli kara oo luuq ku jiri kara maya lix saac saacunbaaya weeye qofkii lasoo qabta hadhowna ha u imaan ha u imaan boqol doolar hore u soo qaado mar labaad haddii lagu qabtana waa laba boqol tuulooyinka iyo meelada wax laga cunaa meel walba baxan magaalada dadka safarka wax kama wax kama cunaan
قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم كفاه نورا في الظلم
tawakal building material and the general service taarigdima leetu waa dhambatookadiisa tallaabadii dhimanaysa horumarkii la tiigsidaay tawakal building material iyo bulshooy hadda la sinfuri badeeco buutay baahadiana la qabya hadda laku bahi tujaar i tabaroolay antiiba inti guri teegata hanuuqan tooganayt tiibtiiba qalab dhisme laakiin tubay deer bakaarka qalabka dhismooda ee tawakal building material and general service talahuma shalaayo tabtooy walka moodiyaa hadda teeganta taloy total qalab dhisma walhakiintubay tiigsoy bakaarka qalabka dhismooda ee tawakal baqaaru bareejayow dekadii banaadir bogshay faaruqan hayne besta qalab dhisma lahasba baalgeliyey buur berkoo baalweyn birimatiibo ahoo bidhaanti oo shishal eh berkoo laamyeeri gagaab idhadheerbale berkoo shamiinde axsan ahoo ekisbairan hayne feer ili i feer gunjiine walaayba faracisho eh ee abtuzed intiiba rinjigi dhismayaalka eh eenog ahoo adasaarta idaalayma ee kooy iritaka dhaasho edaka galaas meelo lahakiinka diyaariyo tawakal building material and the general
wararkahan oo deerahaya deegaan qiyaastii toban iyo saddex kilomitir duleedka magaalada muqdisho ku kubeegantiya sheegaha in meelasayti kudhihi qarax miine baabuurka noocoo kishi langoorada sorfi iyo la sheegay in miinadaasaytila la fiirsaday waliba meelasayti iyakoo ka dhamadi hal qof iyo ona ka dhaawaca lama qof kale sida wararkiioo sheegaa ma jirto tiro rasmiya weli la xaqiiji karo goobroyaalkaiyo sheegahayan in goobta saytiga qaraxaga kudhi iyo deereen ciidamo ku tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya welina may og dadka qaraxga sayti lala fiirsaday waliba yooliyiin haanayo wararka bershayo sheegahayan in lala fiirsaday taliska ciidanka asluubta sarkaal ku tirsan islamarkaa saytina goobtaas suuse ka dhammaday taliska sayti walaa warar aka koraro wararkan iyo ka dheegi doontaan ee bariyeyti hiraab haddii ilaahay raaclo ku nagad ee dhegeystayaale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo xalayti ususeedi xarun lakatau baraay ciidamo lakawada inyo la wareegi doonaan amniga magaalada muqdisho wala horey talaantau baray dhowr ciidamo ee haanasayona in hanayolanka wareejin amniga muqdisho iyo ona badanka kishobiyoyin haanayo ka fashlamen inyo sugan amniga magaalada ra-iisul wasaaraha kormeerka kiishi waliba iyo kuwa heliyaayeen ee xubno ku tirsan maamulka gobolka banaadir hogayaha maamulka gobolka banaadir cumar cabdirasaaq yaha kuusu warbaahinta la hadalay kormeerka ra-iisul wasaaraha uuse kasamay goob ogaasayti
ra-iisul wasaaraha wuxuu u tegay saddex xarumood oo ciidamada ay ku tababaranayaan isagoo u korbinaya xaaladaha tababarka iyo inuu ogaado noloshay ku nool yihiin ciidamada tababarka xerooyinkan ku jira xilligan hadda saacaddu ay tahay labadii aroornimo ama soomaalida sida u taqaana sideed saac oo habeennimo wuxuu hadda kormeerka uu kusoo idlaaday xarunta dugsiga tababarka school bulisiyo sidaad ka warqabtaan waxaa jira ciidamo ku xaraysan sugidda amniga caasimada oo dhowaan soo qalinjibin doona ama soo dhammaysan doona tababaradooda kuwaasoo aan rajaynayn inay la wareegaan amniga guud ee caasimada oo aan rajaynayn inuu waxweyn iska bedelo ra-isul wasaaraha ayaa u mahad celiyey macalimiintii iyo saraakiisha ciidamada booliska ciidamadaas tababarayay kuna dhiirageliyay inay ka warqabaan xaaladaha nololeed iyo midda tababara ciidankaas sidoo kale ciidankaas waxa ay hadda ay qaadanayeen shuruucda kala duwan ee ciidanka booliska soomaaliyeed iyo iyo xeerka xuquuqul insaanka si ay u dhowraan amniga muwaadiniintooda soomaaliyeed
guud ahaanba saaxiib yaal waliba intaa ka gabagabeeyeen ee barnaamijkii kulanka ee idaacadda warsa magaalada baydhaban tireedan ku kulmaan kukalnimade saasiyane maanalo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waliba siin ku tabaane tokumada kaalamooyinka heesto
madulagaynitaynay degalooda dadkan abuura ciida dantu gusisaaba wadaniya soordo dafiyan baddo habuundabada kahaytay madulagaylitaynay degalooda dadkan abuura ciida dantu gudisaaba wadani ha soo dhigo dabaalanka sawa wabadka dadareere hirshay an daqaane dugaalka intii ka dhiidha dogay dardaara wadani haldoorugo dabaalanka sawa wabaka dadareere hirshay an daqaane dugaalka intii ka dhiidha dogay dardaara wadani haldoorugo
dadkiin ogaada dareema dawarsidal ma dhisaayo oo wadani haldoorigo intii dugsigu rogan dawaadana galantiinka hayta qaranka meelsaanka daara taanta dadkiin ogaada dareema dawarsi dalma dhisaayo wadani hal doordo
Yeah.